nabadgeliyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanaya waxaan idinku salaamaya magaceeba naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in uu fahmo qof weliba uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga bilaabay aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada casharka aan soo dhaafnay waxaynu ka soo hadalnay nebi muuse bal raximahullahu waxaynu ognahay in buga towraadka inuu muuse qoray wuuna ka hadlay nebiyo badan sidaa daraaddeed waxaynu maanta ka hadli doonaa muuse iyo wuxuu la kulmay oo dhan dabcan waxaad ogaan doontaan in muuse rabbiga soo diray inuu badbaadiyo ummaddii wakhtigiisa muuse wuxuu ilaalinayay adhigiisa doogiis oo ahaa wadaadkii midyan oo wuxuu adhigii u soo kaxeeyey meeshii cidlada ahayd shiishadeeda markaasuu wuxuu yidhi buurtii ilaaha oo ahayd horeeb markaasaa malaa'igtii rabbiga waxay uga muuqatay dhab ololaya oo ka baxaya geedka dhexdiisa kolkaasuu fiiriyey oo wuxuu arkay geedkii oo ololaya oo dabku gubayo geedkuna ma basayn markaasaa muuse ku yidhi aniga waan waan ku leex markaasaa muuse ku yidhi anigu waan ku leexan doonaa waanan arki doonaa muuqaashaadan weyn iyo wiixa geedka u guban waayey markaasuu rabbiga arkay inuu ku soo leexday inuu arko ayaa ilaaha uga yeedhay geedka dhexdiisa wax kale oo wuxuu ku yidhi muusow muusow markaasuu yidhi waa ikan markaasuu wuxuu yidhi halkan ha u soo dhowaanin habahanna iska siib kabahana iska siib waayo meeshan aadba aad taagan tahay waa dhul wanaagsani ah oo weliba wuxuu kaloo ku yidhi aniga waxaan ahay ilaaha oo ilaahi ibraahim nebi ibraahim baan ahay ilaaha isxaaq baan ahay ilaaha yacquub baan ahay markaasaa muuse wejigiisa qariyey waayo wuxuu ka cabsaday inuu ilaaha eego rabbigna wuxuu ku yidhi hubaal waxaan arkay dhibaatada dadkayga ku haysataa masar oo aan maqlay oohintoodii oo ay ooyeen kuwa howsha ku qaxrayay awoodood waayo aniga waan ogahay cololxumadooda oo waxaan u imid inaan ka samata bixiyo gacanta haatan bal eeg waxaa ii hor timid oohintii reer banu israa'iil oo weliba waxaan arkay cadaadiinta cadaadinta ay masariintu ku cadaadiyaan iyaga haddaba kaaleya oo waxaa ku diray fircown inaad dalka masar ka soo kaxaysid dadkayga reer banu israa'iil ah markaasaa muuse wuxuu ilaaha ku yidhi bal rabbiow yaan yaan ahay aniga markaasaa fircown uu tagay oo aan reer banu israa'iil ka soo bixiyey dalka masar markaasuu wuxuu ku yidhi xaqiiq aniga kula jiray ayaa intaasi calool xumo ku noqonaysaa taasi waxay ahayd ballintay rabbiga uu ku siiyey nebi muuse bal raximahullah oo markuu fircown dhibay markaasuu muuse wuxuu ilaahay ku yidhi bal eeg markii aan u tago reer banu israa'iil oo aan kasoo ku soo idhaahdo iyaga ilaaha awooya ilaahaynaba isoo diray oo iyaga markaasuu muuse ku yidhi ilaahay haddii aan u tago reer banu israa'iil oo aan ku yidhaahdo ilaaha baa isoo kiin diray oo iyagana waxay igu odhan doonaan subxaan allah haddaba maxaa ku odhan doonaa ilaaha weliba wuxuu kaloo muuse ku yidhi waxaad ku tiraahdaa ree banu israa'iil rabbiga ah ilaahiina awoodda leh oo ah ilaaha ibraahim ilaaha nebi isxaaq iyo ilaahay nebi yacquub ayaa ii soo kiindiray kanu waa magacayga weligey oo laygu xasuusto kaab ka'ab bal eeg oo tag oo isu soo uruuri waayeelada ree banu israa'iil oo waxaad ku tirahdaan rabbiga ilaaha ah awoodda weyn oo ilaahay nebi ibraahim iyo ilaaha nebi isxaaq iyo ilaahay abuuray nebi yacquub ayaa ii soo kaadiray oo leh hubaal waan idiin soo booqday oo waan arkay waxaa la idinku sameeyey masar dhexdeeda anigu waan idinka soo wadi doonaa dhibaatada masar oo waxaan idiin keeni doonaa dalka reer kancaan iyo reer xareed iyo reer camoor iyo dhulka falastiin iyo ciraaq iyo dhulalka kale iyo xawi iyo reer yuub oo ah dalka caano iyo malab la barwaaqaysana oo codkaaga way maqli doonaan markaasaa adiga iyo waayeelada reer banu israa'iil waa inaad u tagtaan boqorka masar oo waad waxaad ku tirahdaan rabbiga ah ilaaha cibraaniyada ah ilaahay abuuray nebi isxaaq nebi yacquub iyo nebi ibraahim ayaa nala kulansiiyey dadka reer banu israa'iil haddaba waan ku baryayaaye iska kaaya da aynu meel saddex maalmood la soo socdo oo cidda taagne inaan allabari u bixinno rabbigeenna codkaaga way maqli doonaan markaasaa adiga iyo waayeeladii reer banu israa'iil waa inaad u tagtaan boqorka masar oo waxaad ku tiraahdaan rabbigii abuuray nebi ibraahim nebi isxaaq iyo nebi yacquub ayaa nala kulansiiyey markaa iska kaayadaaya aynu meel saddex maalmood loo socdo oo cidla ah tagne inaynu allabari samayno oo aan rabbiga adeecno oo aanan waxa ognahay inaynu boqorka masar idin sii daynayn inaad tagtaan maya ee wuxuuna idinku diidayaa magaca xoogga leh markaasaana gacantayda soo kala bixi doontaa oo waxaa masar ku layn doonaa cajaabiyadaada oo dhan oo wax aan ku dhex samayn doono iyada oo markaasi dabadeed wuu idin sii dayn doonaa inaad iska tagtaan anigu kaasi waa muuse oo leh dadka raali baan uga yeeli doonaa masaariintii oo dhan oo waxay noqon doonaan in markii aad tagtaan aydan faroomnanaan ku tegin laakiin naag welibana ha weydiisato dariskeeda iyo tan guriga la joogta alaab lacag ah iyo alaab dahab ah iyo dhar waxaadna saari doontaan walaashiina iyo gabdhihiina oo waxaad oo waxaad dhici doontaan masaariinta nabadgelya oo naxariis korkiina ha ahaato dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan oo sheekadan waxaan ka soo qaadanay buugga towraadka uu qoray nebi muuse ee bal raximahullah dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka korsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
Oh,
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeenna jidka xaqinnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo